أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدح كالسارو في محظورات الإحرام xarmashada xajka iyo cumrada waxyaalihii lagu xarimay ayuu u baab yahay iyo maa yudkaru macahaa iyo masaa'ilkii lala sheegi lahaa maxduuraadkaas wa xikmatu taxriimihaa maxduuraadkaas xikmada lagu xarimay oo xaajiga iyo qofka cumraysanaya xikmada looga xarimay alkhuruuju ka bixidu can alcaada caadadii uu ahaan jiray intuusan soo xajin uusan soo cumraysan dhaqankiisii hore waa inuu xaajigu ka baxo bidikri maa huwa fiihi min alcibaada si uu u xasuusto waxa uu ku dhex jiro oo cibaadada ah fa yaxmiluhu xasuustaasi marka waxay ku xambaari xaajigii cala alikhlaas in camalkiisu uu noqdo ikhlaas iyo dar ilaahay fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa maxduuraat alixraam maxduuraat alixraam ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofku intuusan xajka soo xiran ama cumrada uusan xiran waxyaalo ewel xalaal u ahaan jiray ayaa xaaraam ka noqonay maxduuraadkaas marka sheekhu wuxuu ku yidhi sababta loo xarimay oo xaajigii iyo qofkii cumraysanayay waxyaalaha waxyaalaha looga xarimay waxaa sabab u ah in xaajigu markaa uu xasuusto uu weyneeyo camalka uu ku dhex jiro inuu yahay camal weyn oo cibaado ah waa inuu xasuusto waalmuxaramaatu kuwii la xarimay bilixraami bisababi alixraam xarmashada sababteeda waxyaalihii lagu xarimay sabcatun toddobaw toddoba shay sheekhu wuxuu ku yidhi raximahu llahu tacaala qofkii xaajiga ahaa iyo qofkii muctamirka ahaayoo cumrada soo xirtay toddobadaa shay waa xaaraam inuu sameeyo alawalu arrinka ugu horeeya allubsu waa lebis camdan caamidan xaaluu yahay isagoo qofka u kasaya uu labisto waxyaalaha soo socda waxyaalaha soo socda inuu labisto waa xaaraam fa yaxrumu waxaa ka xaaraama calaa dakari qofkii ragga ahaa oo ninka ahaa waxaa xaaraam ka ah satru ra'sihi madaxiisa asturkiisu waa xaaraan wa lubsu lmakhiidi shay la tolay labiskiisuna waa xaaraan fii ayi cudwin xibin kasta ayay xaaraam ku tahay inuu ku labisto xibintaasoo min acdaa'ihi ninka xubnihiisa ka mid a masalada ugu horraysa sheekhu wuxuu inoogu sheegay ragga waxaa laga xarimay marba hadday xajka soo xirtaan ama ay cumrada ay soo xirtaan inay madaxa asturaan waa xaaraan madaxa inay asturaan xaaraan wey oo maalan ninkii ragga ah inuu koofi gashado ama cimaamad inuu madaxa uu saarto ama xataa go-i isagu uu markaa ku xajinayay inuu go-i xataa madaxa uu saarto madaxa uu ku asturto xaaraan wey waxaa kaloo ninka laga xarimay waa lubsulmakhiid shay la tolay inuu labistona waa xaaraan fii ayi cudwin xibin kasta inuu ku labisto xaaraan wey xibintaasoo min acdaa'ihi ninka xibnihiisa ka mida shay la tolay inuu labistona xaaraan wey oo shay la tolay maxaa ka mid a maalan shaatigii oo kale shaati inuu gashado waa xaaraan funaanadii oo kale inuu gashado waa xaaraan surweel iyo kastuumo inuu gashado waa xaaraan qamiiskii oo kale macawistii isku tolneed oo kale waa xaaraan wax makhiidahoo la tolay inuu labistana xaaraan weeye qofku hadduu yahay rag wey wa yaxrumu waxaa xaaraama cala alunhaa haweenaydiina waxaa xaaraam ka ah satru wejhihaa wejigeeda asturkeeduna waa xaaraan haweenaydiina waxaa xaaraam ka ah wejiga inay asturto xaaraan wey indha shareer indha shareer inay qaadato xaaraan wey marba haddii xajka ay soo xiratay ama cumraba ay soo xiratay oo naweytulxaja hadday tidhaaho ama ay tidhaaho gabadhu naweytulcumra inay indha shareer qaadato oo wejiga ay soo xirato xaaraan wey wa lubsulqufaazi khuf gacmeedka khufka gacmaha la gashado khuf gacmeedkaa labiskiisuna waa xaaraan fii yaddihaa gacanteeda inay ku labisato khufkaas xaaraan wey waxyaalaha kale oo haweenka laga xarimay waxaa ka mid ah hadday soo xajiyaan marba hadday haweenaydu xajka xirato ama cumrada ay xirato waxaa xaaraama gacmaha inay gashato bahalkan qabowga laysaga ilaaliyo waxyaalaha qabowga laysaga ilaaliyo oo oo gacmaha la gashado waa galofis iyo wixii la mida galofiskaasoo kale inay gacmaha gashato xaaraan wey marka ninkii ma u bannaan yahay maadaama kitaabku uu haweenaydii sheegay ninka ma u bannaan tahay galofis inuu gashado waa xaaraam isagana xaaraam weeye yacni mas'aladan yastawi fii taxriimihaa alrijaalu waannisaa masaladan inay xaaraam tahay waxaa ku siman raggii iyo dumarkii labaduba xaaraam weeye gacmaha inay gashadaan qufaas wa tajibu waxaana waajibaysaa bihi bisababi lubsi lebiskaas la xarimay ashyaadaa lebiskooda la xarimay waxaa ka waajibaya alfidyatu fidyaa ka waajibaysa macnaa ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay raximahu llahu tacaala waxaa weeye raggii waxaa laga xarimay madaxa inay dabooshaan waxaa kaloo raggii laga xarimay maro tolan inay qaataanna waa laga xarimay haweenkiina waxaa laga xarimay wejiga inay asturtaan waxaa kaloo laga xarimay qufaaska gacmaha inay qufgacmeedkaa gashadaanna waa laga xarimay waxyaalaha marka laga xarimay raggii iyo dumarkii haddii ay sameeyaan sheekhu wuxuu ku leeyahay waxaa ka waajibaya fidyo marka fidyada ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa dabxu shaatin neef ariya inay gowracaan haddii waxyaalaha laga xarimay raggii iyo dumarkii ay sameeyaan neef ariya inay gowracaan ayaa waajib ku ah athaani arrinka labaad ee muxaramaatulixraam ka mid a addahnu subkashadiiw lishay-in shay in la subko xaaraan wey shaygaasoo min shacari ra'si madaxa tintiisa ka mid a aw amase min shucuuri lwajhi ama wejiga timihiisii ka mid a camdan min camdin kas in loo subko oo saliid loo mariyo xaaraan wey masalada labaad ee qofka xaajiga xaaraamka ah masaladan waxaa ku siman oo isla mid ka ah raggii iyo dumarkiiba waa isla mid oo masaladan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye in qofku madaxii uu saliid marsado ama uu subag marsado xaaraan wey sawaaun kaana dakaran aw unhaa ama nin ha noqdo ama naag ha noqdee qofku inuu madaxiisii saliid mariyo ama uu subag mariyo marba hadduu xajkii soo xirtay ama cumradii uu soo xirtay xaaraan wey waxaa kaloo la mid uu ku yidhi sheekhu aw min shucuuri اlwajhi timaha wejiguna waa la mid timihii madaxa la sheegay waxaa la mida timaha wejiguna waa la mid oo timaha wejiga ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa maalan inuu garkii oo kale garkii oo kale inuu marsado shaaribkii oo kale inuu saliidaysto waxyaalaha timaha wejiga ku yaal oo dhan inuu marsado saliid xaaraan wey ninka walow ra'sa shacratin walow kaana haba ahaado shayga uu saliidaynayo ra'sa shacratin hal tin madaxeedaba allah ka dhigo waa xaaraan inuu saliid mariyo shacradaasoo waaxidatin ee keligeeda biayi duhnin saliidun noocay doontaba ha noqoto biayi duhnin subagu noocuu doontaba ha noqdee hal tin madaxeedii xataa inuu mariyo saliid ama subag waa xaaraan bimacnaa ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye timaha dhan inaad mariso keliya ulajeeddadu ma ahane hal tin oo keligeeda haddaad madaxeeda mariso saliiddii ama subagii xaaraan wey xaaraan wey biayi duhnin muxuu ula jeedaa biayi duhnin ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye waa tacmiimun fi taxriim wuxuu sheekhu ula jeedaa xaaraamnimadu waa xaaraam guud saliid noocay doontaba ha noqoto ha noqoto saliiddii saliid qumbaha la yidhaaho ha noqoto saliidan la yidhaaho saliidu zaytuun ha noqoto saliidan la yidhaaho zaytu simsim saliidda sisimta laga shiido ha noqoto noocay doonto ha noqoto saliid kasta xaajigu inuu madaxa marsado ama timihii wejiga uu marsado xaaraan wa tajibu waxaana ka waajibaysuu yidhi sheekhu bihi bidahni subkidaas uu madaxa subkaday ama timihii wejiga uu subkaday xaajigu alfidyatu fidyaa ka waajibaysa aydan sidii hore sidii masaladii horeba lebiska aanu ku soo qaadannay mas'aladanna waxaa ka waajibaysa fidyo oo masaladan wuxuu ula jeedaa xaajigii madaxiiyuu saliiddii marsaday ama timihii wejiga ku yiilay ayuu saliiddii marsaday neef ariya waa inuu gowraco neef ariya inuu gowraco ayaa laga rabaa fidyada axkaamteeduna way noo iman doontaa marka saliiddii marba haddii la yidhi madaxii iyo timaha wejiga ayaa laga xarimay haddii la yidhi jirka kalena jirka kale xukunkiisi maxay noqon oo maalan lugihiiuu iska subkaday xaajigii tusaale ahaan calooshiiuu iska subkaday qoortiiuu subag iska marmarsaday gacmihiiuu iska saliidaystay taasi waa xalaal way bannaanta waxa la xarimay oo diintu ay xarimtay waxaa weeye waa madaxii iyo timaha ku yaalla wejiga bis ama xaajigu inuu iska saliidaysto lugihii way bannaan tahay gacmihii inuu saliidaysto way bannaan tahay ee dhabarkii iyo calooshii inuu iska saliidaysto way bannaan tahay waxa la diidayo waa madaxa timaha ku yaalla iyo timaha ku yaalla wejiga labadaas bisaa la diiday inta kale jaa-is wey way bannaan tahay athaalithu arrinka saddexaad oo xaajigii iyo muctamirkii laga xarimay altadayubu iscarfin wey xaajigu inuu carfiyo waa xaaraan sawaaءun kaana dakaran aw unha ama haweeney ha noqdo ama nin ha noqdo xaajigu waa isla mid inuu iscarfiyo xaaraan wey maxaa yeelay xadiisu qudsi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi xadiiskii dabaraani uu warinayay اnduruu ilىa cibaadii jaa-uunii shucثan gubraa xadiisu qudsi ilaahay wuxuu ku yidhi اnduruu ilىa cibaadii maalinta carafo markii addoommada ilaahay ay isugu tagaan xujaydu ilaahay malaa'igtiisa wuxuu ku leeyahay addoommadayda fiiriya jaa-uunii way ii yimaadeen shuchan ayagoo basaasan jaa-uunii way ii yimaadeen shuchan ayagoo basaasan basaasan marka maxaa loola jeedaa yacni saliid sooma marsan madaxii maso isma soo carfin wax carfaya wax udgaya isma soo marsanin unduruu ilaa cibaadii jaa-uunii shuchan gubraa addoommadayda fiiriya ayagoo basaasan oo boor leh oo habaas leh ayay carafo yimaadeen ushhidukum annii qad kafartu lahum waxaan markhaati idinkaga dhigay inaan dembigoodii dhaafay markhaati waxaan idinkaga dhigay maadaama iyagoo basaasan oo saliiddii iska ilaaliyey oo barafuunkii iyo catarkii iska ilaaliyey ee carafo ay soo istaageen waxaan markhaati idinkaga dhigay inaan u dembi dhaafay saasuu ilaahay xadiisu qudsi ku yidhi dabaraani uu wariyey athaalidu arrinka saddexaad ee xaaraamta ah altadayubu iscarfinu camdan min camdin kas inuu isku carfiyo xaajigii fii ayi juz-in qayb kasta inuu iska carfiyo waa xaaraan qaybtaasoo min daahiri اlbadani jirka muuqaalkiisii ka mid ah aw baadinihi baadini اlbadani ama jirka gudihiisii ka mid ah jirka gudihiisii iyo muuqaalka koraba waa xaaraan xaaraan bimacnaa tadayub waa masalatu tadayub waxaa laga hadlayo masalatu tadayub in gudaha yacnii udug uu ka cuno xaaraan wey korkii inuu iska udgiyana waa xaaraan macnaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye maalan baadin اdaahri baadin اlbadani maxaa loola jeedaa jirka daahirkiisii uduggii waa la xarimay gudaha in layska udgiyana waa la xarimay gudaha waxaa loola jeedaa maalan wax diib uu ku jiro wax carfaya oo caraf ay ku jirto xaajigii inuu markaa cuno xaaraan wey wax caraf ay ku jirto yacni wax carfayaba lagu shubay raashin wax carfaya lagu shubay inuu gudaha uu ka cuno oo laqlaqo xaaraan wey walidaalika mas'aladan la yidhaaho mas'alatu tadayub waxaa kaloo soo gelaya saabuunaha xaajigu saabuunaha carfaya inuu ku qubaysto xataa xaaraan wey leannu saabuuntu hadday diib leedahay ama shaambadu ay diib leedahay oo carfayo inuu ku qubaysto waa xaaraan lidaalika waxaa jira warshadaha qaarkood waxay sameeyeen saabuun magaceeda la yidhaaho saabuun lixraam saabuun lixraam saabuuntii xarmashada waxaa lagu talagalay dadka xujaydaa inay ku qubaystaan maadaama diibkii laga xarimay maadaama wax carfaya xaajigii laga xarimay waxaa loo sameeyey saabuun magaceeda la yidhaaho saabuun lixraam marka xaajigu hadduu xajkii xirto ama cumradii uu soo xirto waa inuu hadduu qubaysanayo saabuun uu isticmaalayo waa inuu isticmaalo saabuunaha ay ku qoran yihiin saabuun lixraam amaa saabuuntan dadka caadiga ay ku qubaystaan hadduu marsado oo si camdiya uu ugu qubaysto neef ariyaa isagana ka waajibay waa fidyo fidyaa ka waajibaysa athaalidu kan saddexaad atadayubu iscarfin weeye camdan min camdin kas uu isku carfiyo fii ayi juzin qayb kasta inuu isku carfiyo waa xaaraan qaybtaasoo min daahiri اlbadani jirka daahirkiisii ka mida ow baadinihi baadini اlbadani ama jirka gudihiisii xataa ka mida waa xaaraan aw amase fii shayin shay inuu carfiyo waa xaaraan shaygaasoo min almalbuusi dharkii la labisanayay ka mid ah biayi nowcin noocuu doono inuu isku carfiyo waa xaaraan noocaasoo min alanwaaci anwaacda la ysku carfiyo ka mid ah allatii anwaacdaasoo yuqsadu minhaa anwaacda xaggeeda loola qasto dib iyo caraf loola qasdo haaliban fii haalibin sida haalibka waxyaalaha la ysku carfiyo o dhan inuu isku carfiyo xaaraan wey allatii anwaacdaasoo yuqsadu minhaa anwaacda xaggeeda loola qasdo qaaliban fii qaalibin sida qaalibka loola qasdo raa'ixatuhaa anwaacdaas carafteeda waxyaalaha loola qasdo caraf ahaan loo isticmaalo xaaraan w raa'ixadaasoo addayibatu ee udgeysa wixiiba sida qaalibkaa caraf dadku ay u isticmaalaan waa xaaraan xaajigu inuu isticmaalo maxaa ka mid a wadaalika kalmiski miskigii oo kale wazacfaraani zacfaraankii oo kale walwardi maa-ulwardi biyaha la yidhaaho maa-ulwardi oo kale waa xaaraan waa waxyaalaha ubaxa iyo waxaa laga sameeyey waa wax udgayow wataji wayejibu waxaana waajibaya bihi bitadayubi iscarfinta xaajiga waxaa ka waajibaya alfidyatu aydan sidii hore waxyaalaha muxaramaadkaasoo dhan waxaa ka waajibaya fidyo masaa'ilkan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye dharkii in xataa diib la mariyo waa xaaraan jirkii gudihiisa inaad diib ka cunto waa xaaraan korka inaad marsatana waa la mid dharkii aad wadatay inaad udgiso waa xaaraan marba hadduu shayguba yahay shay dadku ay isku carfiyaan haaliban haalibanba haddii la ysku carfiyo xaaraan wey alraabicu nooca afraad ee muxaramaadkii ka mid ah aljimaacu jimaaciu oo ninkii iyo haweenaydii isqabay hadday soo xajiyaan inay isjimaacaan oo isla kulmaan oo isku tagaan xaaraan wey wa huwa akbaru lmuxaramaat muxaramaadka xajka nooca ugu khatarta badan uguna weyn wey aljimaacu jimaaci wey wa muqadamaatuhu muqadamaatu ljimaaci jimaaca waxyaalaha laga hormariyo ayaa isaguna xaaraam ah waxyaalaha jimaaca laga hormariyo maxaa ka mid a wadaalika kallamsi taataabashadii oo kale waataqbiili dhunkooshadii oo kale waalmucaanaqati qoor isdhaafsigii oo kale ninkii naagtii isqaba inay qoorta isdhaafdhaafsadaan isshumiyaan waxyaalahaasoo dhan waa xaaraan wey wayaxrumu waxaa xaaraama aljimaacu jimaacu waa xaaraan walow bikayri insaalin mani dejin la-aanteedba ha noqdo xataa qofka yaysan mani ka imaanin jimaacaaba la xarimaba biduuni insaal xataa waa xaaraan ama manihu ha kaa timaado ama yaysan kaa imanine xaaraan wey wayafsudu wayafsudu alxaju xajkuna wuu ku fasaadaa bihi bisababi aljimaac hadduu qofku jimaacaa sameeyo waxyaalahu uga duwan yahay jimaacu muxaramaat alixraam oo loo leeyahay waa akbar muxaramaat alixraam waxaa loo leeyahay sababteedu waxaa weeye isaga xajkiiuba burinaaba qofku hadduu asagu xaajiyi xaaskiisii u tago xajkiisii eberow xajkiisii ka kacow wayafsudu alxaju xajku wuu ku fasaadaa bihi bisababi aljimaaci jimaaca sababtiisa xajku waa ku buraa laakiin goorma qabla taxalluli xalaaloobidda ka hor ayuu xajku ku fasaadaa jimaaca taxallulkaasoo alawali ee ugu horreeyey taxallulku laba qaybood wey taxallulu alawal iyo taxallulu athaani taxallulu alawal maxaa loola jeedaa laba gooruu xaajigu xalaal noqdaa laba goor ayuu xalaal noqdaahoo muxaramaadku ay u xalaal noqdaana loola jeedaa laba gooroo xalaal noqdaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa laba gooraa xaajiga waxaa xalaal u noqonaya waxyaalihii laga xarimay labadaa goor ataxallulu alawal wuxuu ku xasili karaa qofku hadduu sameeyo ramyigii tuurashadii waa tuurashadii jamratu alcaqaba yowma alciid maalintii ciidda waan soo qaadannay tuurashadaa hadduu sameeyo ama tintii uu xiirto iyo dawaafu dawaafka la yidhaaho dawaafu lifaada saddexdaa laba ka mida hadduu sameeyo xasala lahu ataxallulu alawal waxaa u xasinaya taxallulu alawal maxaanu nidhi saddex laba ka mida oo saddexdu maxay yihiin waa ramyu jamrati alcaqaba waalxalqu wa dawaafu lifaadati saddexdaa laba ka mida hadduu xaajigu sameeyo maxaa u xasilay ataxallulu alawal yacni wuu xalaal noqday laakiin taxallulkaa ulajeeddada laga leeyahay ma aha wax walboo xaajiga xaaraam ka ahaan jiray ayaa xalaal u noqon loolama jeedo qayb ka mid ahaa xalaal u noqdoo waxaa xalaal u noqonaya saddexdaa laba ka mid a hadduu sameeyo inuu dharkiisii caadigaa iska labisto khamiiskiisii macawiskiisii haweenaydu inay indhashareerka iska qaadato wixii carfaya inay ismariyaan cijiyaha inay iska jarjartaan waxyaalahaasa xalaal u noqonaya amaa jimaaci maya jimaaci lama gaarin hawshiisii jimaacu isagu xalaal uma ahan marka taxallulul awal wuxuu ku xasili saddexdaas laba ka mid ah xaajigu hadduu sameeyo waa dawaafu lifaada iyo tinta xeerashadeedii iyo ramyu jamrati alcaqaba saddexdaa laba ka mid a hadduu sameeyo xaajigii waxaa u xasilay altaxallul اlأwal marka masaladan sheekh wuxuu ula jeedaa wayafsudu اlxaju bihi qabla ataxallul اlأwal saasuu ula jeedaa yacni jimaacan marka la leeyahay xajkuu buriyaa waa goorma waa hadduu jimaacu dhaco qabla taxallul اlأwal taxallul اlأwal intuusan u xasilin ayuu xaaskiisii u tegey ee xajkii waa ka buray markaa waalcumratu cumraduna way ku fasaadaa qofku isagoo cumro soo xirtay ayuu jimaac sameeyey cumradu iyaduna way fasaadi qabla faraaqi acmaalihaa cumrada acmaasheedii acmaashaas ka faaruq noqoshadeedii ka hor ayay cumradu fasaadi bimacnaa ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay acmaashii cumrada isagoon dhammaystirin oo islaantii u tegey acmaashii cumrada isagoon dhammaystirin ayuu xaaskiisii jimaacay cumradii waa u dhammaatay waa burtay eberwo iyadu cumradu kale ma lahan sida xajka oo kale taxallululawal iyo taxallul athaani iyadu ma lahan iyadu maxay leedahay iyadu waxay leedahay taxallul bis hal taxallul halka taxallul goormuu dhacaa goorma laga xalaal noqdaa bijamiici acmaalihaa markaad samayso waad soo niyeysatay dawaafkiiaad samaysay sacyi bayna safa walmar waad samaysay tintii waad xeeratay bis waa kuu dhammaatay markaas bisa iyadoo taxallulkeedu xasilaa ama xajku isagu wuxuu iska leeyahay taxallul اlأwal iyo taxallul الthaani wاlcumratu cumradu iyaduna jimaaca way ku fasaadaa qabla faraaqi acmaalihaa cumrada acmaasheedii acmaashaa ka faaruq noqoshadeeda ka hor xaal jimaac uu ahaaday jimaacii wuxuu dhacay intaan acmaashii cumradan laga faaruq noqon waa ku fasaadi cumradu iyaduna watajibu waxaa waajibaysaa biاljimaaci bisababi اljimaac jimaaca sababtiisa waxaa ku waajibaysaa jimaacaasoo almufsidi ee xajka fasaadiyey badanaa ku waajibaysa nafgeela laba dhibaataa saddex dhibaataa qofkii haysata qofkii xaaskiisii u tegey qabla taxallul اlawal saddexda dhibaato haysata waxaa weeye horta wuu dembaabo dembiguu galay dembi weyn ayuu galayoo wax ilaahay ka nahiyey oo ilaahay uu ka xarimay oo rasuulku uu ka xarimay sala allahu calayh wasalam ayuu ku dhacay midda kale dhibaatada labaad ee haysata waxaa weeye xajna uma jiro xajna uma jiro dhibaatada saddexaad oo haddana haysataay waxaa weeye neefgeelana waa laga rabaa neefgeelana waa laga rabaa inuu gowraco wa tajibu waxaa waajibaysa biljimaaci bisababi iljimaac jimaaca sababtiisa waxaa ku waajibaysa jimaacaasoo almufsidi ee xajka fasaadiyey jimaaca xajka fasaadiyey goormo keewood waa qabla taxallul اlأwal jimaacii dhacay qabla taxallul اlأwal jimaacii dhacay kaasaa mufsid ah oo xajkii fasaadiyey kaas waxaa ka waajibaya badanatun neef geelaa ka waajibaya fain cajaza hadduu ka caajisay canhaa can اlbadana neefkii geela ahaa hadduu iibin waayo oo lacagtiisii uu waayo uu ka caajisay fa baqaratun neef lo aha ku waajibay geeli hadduu awoodi waayo qarashkiisa uu bixin waayey waxaa ku waajibaya neef lo ah fain cajaza hadduu ka caajisay canhaa can ilbaqara baqaradii neefkii lo-da ahaa hadduu bixin waayey oo qarashkii neefkii lo-daa u waayey fa sabcun toddoba ayaa ku waajibay toddobadaasoo min alghanami ee ariga ka mid a neefkii lo-da ah hadduu qarashkiisii waayey oo qarashkiisii uu awoodi waayey toddoba neef oo ari ah ayaa laga rabaa inuu gowraco meel kalena kuma gowrici karo ilaa fii daakhili alxaram xaramka gudihiisa maahane meel kale kuma gowrici karo hadduu yidhaaho soomaaliyan markaan imaado ayaan iska bixinaa jimaaca fidyadiisii oo soomaaliyan ku gowrici neefkii geelahaa ma ansaxayo waa inuu xaramka ku gowraco shardigu fa in cajaza hadduu ka caajiso toddobadii neef oo ariga ahaa toddobadii neef oo arigaana wuu bixin waayo qarashkii ma haysto qawama wuxuu qiimeeyaa albadanata neefkii geel ahaa ayuu lacagaynahuu qiimaynaa bisicri maka magaalada maka sicirka geelu ka joogo ayuu ku qiimaynaa neefkii geel ahaa hadduu qiimeeyo qiimihiisa loo sheego wa akhraja wuxuu bixinaa dacaaman cuntuu bixinaa cuntuu sadaqaysan marka dacaamkaasoo biqiimatihaa qiimati اlbadana neefkii geel ahaa qiimihiisii ah neefkii geel ahaa lacagtiisii wuu bixin waayo wuu ka caajisay loodii wuu ka caajisay toddobadii neef oo arigaa wuu ka caajisay muxuu samaynaa marka wuxuu samaynaa marka neefkii geela waa inuu qiimeeyo qiimaha ama sicirka ay ka joogto magaalada maka ayuu ku qiimayn lacagtaasi wuxuu ku soo iibinaa cunto neefkii geela lacagtii uu joogay ayuu wuxuu ku soo iibinaa cunto cuntadaasuu marka wuxuu ku sadaqaysanaa masaakiinta xaramka masaakiinta xaramka ayuu ku sadaqaysan wain cajaza hadduu cuntadiina ka caajisay cuntadii oo lacagtii geelu u joogay haddana ma hayo oo taana ma awoodo wain cajaza hadduu taana awoodi waayuu ka caajiso saama xaajigu marka wuu soomaa can kulli muddin toombo kasta ee cuntadii ka mid a yowman hal maalinuu ka soomaa cuntadii haddana wuu awoodi waayo ma iibin karo lacaguu ku iibiyo cuntadii ma hayo lacaguu cuntadii ku iibiyo hadduusan haysan cuntadiiu marka qiimaynaa meeqo koon bay ahayd oo neefkii geel ahaa qiimo ahaan meeqo raashin oo meeqo koon buu gooyey tusaale ahaan boqol koon buu gooyey boqol maalmoodaa laga rabaa hadduu neefkii geel ahaa qiimihii lacagtii ay noqotay laba boqoloo koonbo haddii noqotay laba boqoloo maalmoodaa laga rabaa inuu soomo waa dhibka haddii asagaa isgeliyey man shadada shudida calayhi qofkii isku adkeeya isagana waa lagu adkeeyaa walaa tajibu ma waajibto fidyatun fidya kama waajibto bilmuqadamaati bisababi almuqadamaat waxyaalihii jimaaca laga hormarinayay taataabashadii iyo dhunkooshadii iyo waxyaalahaas fidya kama waajibto ila almubaashara taataabashadii maahane bishahwatin shahwo inuu naagta qasadkaas uu ku taataabto maahane min gayri xaa'ilin wax u dhaxeeya la'aanna uu islaantii shahwo u taataabto maahane yacni sheekhu ulajeeddada masaladan uu ka leeyahay waxaa weeye yaan lees taaban uun lama dhihine islaantiisii gacanta waa qabsan karaa waa la socan karaa waa israfiiqsan karaan maxaa la diidahay waxa la diidayo waa taataabashada shahwada ah waxa la diidayo oo fidyadu ka waajibayso maxay tahay waa taataabashada biqasdi ashahwa shahwo iyo kumacaansi inuu u taataabtaa la diidi mooye hadday israfiiqsadaan oo gacanta isqabsadaan oo isla socsocdaan iyo lama diidayo ma la diidayo waxa la diidayo waxaa weeye almubaashar bishahwa weliba min gayri xaa'ilin isagoo wax u dhexeeya aysan jirin ayuu si qasad oo shahwa u taataabanaa taas way midda la diidayo oo fidyadu ay ka waajibayso wa fidyatuhaa fidyatu lmubaasharati bishahwa shahwadan qasadkeeda hadduu naagtii uu u taataabto mubaasharadaa qasadka shahwada ah fidyadeedii iyo wa fidyatuljimaaci iyo jimaaca fidyadiisii jimaacaasoo gayri lmufsidi mid wax fasaadinaya aan ahayn shaatun fidyadaasi waa neef ari ah shaatadaasoo mukhayaratun xaajigii khayaar loo siiyey wadaalika kamaa sidii saya'tii huwa maaguba noo iman doona sida noo iman doona masalada uu rabo sheekhu meeshan inuu uga hadlo waxaa weeye wuxuu rabaa inuu ka hadlo ninku hadduu xaaskiisii taataabto biqasdi shahwa u taataabtay maxaa ka waajibaaya biqasdi shahwa ayuu u taataabtay maxaa ka waajibaaya masalada kaleo labaad uu rabo sheekhu inuu ka hadlo waxaa weeye jimaaca laba qaybood jimaac mufsida iyo jimaac hayru mufsida jimaaca mufsidkaa waa noocee oon soo qaadanay jimaaca xajka burinaya ama xajka fasaadinaya nooceewo waa jimaacii dhacay qabla taxalluli alawal qabla taxalluli alawal laakiin jimaacan sheekhu uu ku leeyahay jimaac hayri lmufsid waa keewo jimaac hayri lmufsid jimaac waxaa jira uu ku yidhi xajka aan burinayn keewey waa jimaacii dhacay bacda taxalluli alawal jimaacii dhacay bacda taxalluli alawal oo markii saddexdii shay oo aanu soo sheegnay laba ka mida markuu sameeyey uu xaaskiisii u tegey saddexdii aan soo sheegnay maxay ahaayeen waa alxalqu waaldawaafu wa ramyu jamrati alcaqaba saddexdaas laba ka mida markuu sameeyey ayuu xaaskiisii u tegey jimaacaasa waxaa la yidhaha jimaac hayru mufsid horta waa xaaraan laakiin xajkii kuma burayo jimaaca noocaasoo kale ah xaaraan weyn laakiin xajkii kuma burayo jimaaca marka noocaas oo hayrulmufsidka la yidhaaho oo xajkii aan fasaadinaynin iyo taataabashadii shahwada oo shahwo ahaan uu xaaskiisii u taataabtay labada mas'aleba sheekhu wuxuu ku yidhi waxaa ka waajibaya shaatun mukhayara labada mas'aleba waxaa ka waajibayuu ku yidhi shaatun mukhayara neef ariyoo xaajigii khayaar loo siiyey oo khayaar loo siiyey maxaa loola jeedaa bimacnaa khayaar loo siiyey ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye yatakhayaru bayna shaati aw halaaثati seecaan aw siyaami halaaثati ayaam saddex arrimooduu khayaar u leeyahay neef ariga inuu gowraco hadduu doonayo neefka ariga intuu iska dhaafo saddex suus saddex suus oo raashin ah inuu ku sadaqaysto lix masaakiin ah oo miskiin walba uu siiyo nisfu saac hal suus niskiis uu siiyo wuxuu kaluu khayaar u leeyahay saddex maalmood inuu soomo saddex maalmood inuu soomo marka shaatadani ma aha shaato laleeyahay iyada unbaa kugu waajibtayoo bediil ma lahan neefkan arigaa kugu waajibo gowraco bedel kale ma lahan loolama jeedo fidyadan oo kale waxaa la yidhaha waa fidya mukhayara fidya mukhayara bayna alaaثati ashyaa fidye mukhayaraahoo saddex shay ayuu xaajiga khayaar loo siiyo inuu saddex maalmood soomo inuu saddex suus lix masaakiina inuu ku sadaqaysto iyo inuu neef ariya gowraco labadaba isagaa khiyaar u leh labadaas marka maxaa loo khiyaar geliyey waa labadii masalo hadda aanu soo sheegno waa jimaac hayru اlmufsid iyo muqadamaat اljimaac hadduu sameeyo shahwo uu ku sameeyo alkhaamisu arrinka shanaad oo xaajiga laga xarimay caqdu nikaaxi waa nikaaxa xidhiddiisii inuu nikaax sameeyo waa xaaraan isagoo acmaashii xajka ku jira acmaashii cumrada isagoo ku jira nikaax inuu sameeyo xaaraan wey fa yaxrumu waxaa xaaraam ah nikaaxu lmuxrimi qofkii xajka soo xirtay inuu nikaaxsado xaaraam wey walaa yancaqidu mana xirmayaba nikaaxaasi maba xirmayo ma guntoonmayo linafsihi naftiisa uma xirmayo walaa ligayrihi xaajiga kayrkiisna nikaaxaasi uma xirmayo laa bilwakaala wakaalo ahaanna kuma xirmayo walaa bilwilaaya wilaayo iyo madaxtinimona kuma xirmayo walow kaanad wilaayadu caamatan wilaayo guud ba ha noqoto wilaayo guud oo caamaba ha noqotee nikaaxaasi maba ansaxaayo ayaa loola jeeda masaladan shanaad ee muxaramaat ulixraam ka mida waa masalatu nikaax wey masalatu nikaax weeye nikaaxu ma bannaana mana ansaxayo hadduu xaajigu sameeyo acmaashii xajka isagoo ku dhex jira ayuu nikaax sameeyey nikaaxaasi xaaraan weeye mana ansaxayo walidaalika sheekhu wuxuu ku leeyahay fayaxrumu nikaaxu lmuxrim walaa yancaqdi linafsihi hadduu anaa guursanayo gabadha iiraana maba ansaxayaba walaa ligayrihina maxaa loola jeedaa ligayrihina uma ansaxayo isagoo xajkii ku dhex jiro oo acmaashii xajka u socoto ayuu yidhi gabadhaydiyaa nikaaxina isagoo wax ma nikaaxsanayo qof kale wax ku nikaaxina qof kale ayuu wax ku nikaaxinaa ma ansaxayo laa bilwakaala walaa bilwilaaya qofaan wakiil ka ahay hadduu yidhaaho oo nikaaxaan aqbali xataa anugu gabadha yacni ma nikaaxsanaye qofaan wakiil ka ahay oo nikaaxaan u aqbali ma ansaxayo walaa bilwilaaya wilaayana xataa kuma ansaxayo wilaayo maxaa loola jeedaa waa wilaayat alxaakim wilaayat alqaadi qaaligii xajka isagoo ku jira ayaa waxaa la yidhi gabar nikaax xajkuuna ku jira ma ansaxayo xataa wilaayo nikaaxu kuma ansaxayo walow kaanad caamatan sheekhu wuxuu ku yidhi wilaayada haba noqoto wilaayo khaasaba yaysan noqoto hadday doontee wilaayo guud oo caama ha noqoto xataa ha noqoto qaaligii ugu sarreeyey qaaligii ugu sarreeyey wilaayadiisu waa iska caam wilaayadiisu caam weeye ma ansaxayso asaadisu arrinka lixaad ee muxaramaat ulixraam ka mida isaalatu shay-in waa shay zuulintiisii ayaa xaaraana shaygaasoo min ashacri ee tintii ka mida ow amase min aladfaari ama cijiyihii ka mida biayi dariiqin dariiq kasta in lagu zuuliyo cijiyaha iyo tinta waa xaaraan dariiqaasoo min duruqi alisaala zuulinta waddooyinkeeda ka mida nidaam kastuu ku zuuliyo tintiisa iyo cijiyaha waa isla mid xaaraan wey nidaamkuu doona ha ku zuuliyo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye xaajigii tinta inuu zuuliyo waa xaaraan sawaaءn kaana rajulan aw imra'atan ama rag ha noqdo ama haween ha noqdo tinta in la zuuliyo xaaraam wey haddee tinta in la zuuliyo waa xaaraan marka laleeyahay goormo wey sawtii hore aan usoo sheegnay alxalqu min arkaani اlxaj tinta in layska xiiro arkaanta xajku waa ka mid aha raggu inay xirtaan haweenkuna ay gaabsadaan sawti aan soo marnay haddee markaas marka laleeyahay arkaanta xajkuu ka mid yahay waa markii wakhtigiisa la gaaro goormo wey wakhtigaasi waa yowma alciid ama yowma alcaashir maalinta ciidda hala gaaro markaas wey marka tinta la xihanayo marka la leeyahay tinta in la zuuliyo waa xaaraanna goormo wey waa wakhtigaas wixii ka horreeya yowma alciid wixii ka horreeya tintaada hal xabo inaad jarto xaaraan wey maalinta ciidda ka hor tintaada inaad jarto walow hal xababa allah ka dhigo tina inaad goyso xaaraan wey walidaalika sheekhu wuxuu ku yidhi biayi dariiqin min duruqi alisaala noocaa doonta ku zuuli tintii waad gubtay waad jartay waad xiirtay waad tiftay oo sidaasaad u tiftay waa isla mid kulli xaaraan wey cijiyihina waa la mid cijiyaha xaajigu inuu iska jaro qabla taxallul qabla taxallul ilawal intuusan xalaal noqon oo saddexdii shay laba ka mida intuusan samaynu saddexdii shay aanu soo sheegnay laba ka mida intuusan samaynin inuu cijiyaha iska jaro biayi dariiqin iyadana noocuu doona ha ku jaro ilkihiisuu isaga jarjaray sakiinuu ku jaray bahashan dafaarada la yidhaaho oo yacni cijyaha la isaga gooyo ayuu isaga jaray waa isla mid noocuu doono iyo nidaamkuu doono ha ku zuuliyo wa tajibu waxaa waajibaysa bikullin mid kasta waxaa ka waajibay kaasoo minhumaa min ashacri waaladaafiir cijiyihii iyo tan tintii mid walboo ka mida waxaa ka laasimaya fidyatun fidyaa ka laasimaysa fidyadaasoo mustaqilatun ee madax bannaan mid walba fidyo gooniyaho madax bannaana ka waajibaysa ma isgelayaan ma isgelayaane mid walba waxaa laga rabaa fidye u gaara tintiina fidyadeedu waa gooni cijiyihii fidyadeedu waa gooni ayagana walow maca anisyaani walow kaanat alisaala zuulinta uu tinta zuuliyey ama cijiyaha uu iska suuliyey maca nisyaanba ha noqdo halmaan micigiisba ha noqdo xataa xaajigii waa ishalmaamayo wuxuu is arkay isagoo madaxii tintii iska googoynaya oo iska rifaya ama garkiioo kale garkiioo kale isagoo iska rifaya iska googoynaya is arkay wuu is iloobay inuusan xaaji ahayn uu isu maleeyey waa isla mid leannahu masaa'ilka xajka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood muxaramaadka xajka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waxaa loo qaybiyaa mas'aladan xaaraanta xaajigu uu ku dhacay inay tahay min baabi alitlaaf min baabi alitlaaf iyo inay tahay min baabi atarafuh shaygu hadduu yahay min baabi tarafuh tarafuh maxaa loola jeedaa yacni waa waxuu ku raaxaysanayo oo colays uu isaga dejinayo iyo tarafuhaadkaasaa loola jeedaa wixii mas'aladu hadday tahay mas'alatu tarafuh wuxuu ku raaxaysanayo oo raaxada maxaa ka mid a masalan barafuunkii catarkiiyaa ka mid a oo wuxuu jirhkiisa ugu raaxaynayo jirhkiisa wuxuu ugu raaxaynayo waxaa ka mid a min baabi tarafuhaad waxaa ka mid a lebiskii xaajigii koofi inuu qaato waa min baabi tarafuh wa tanacum muxaramaat ulixraamu ka mid ahaa wixii marka jirhkiisa uu ugu raaxaynayo xaajiga oo waxyaalihii la xarimay ka mid a hadduu sameeyo waa la kala farqinaa camdi miyuu u sameeyo kas mise waa halmaamay farqigay leeyihiin taas xaajigii maalan madaxii uu dabooshay waa ishalmaamay inta badanna way dhacdaa inta badan way dhacdaaho ilaa xaajigu wuxuu u bartay inuu mar walbaba madaxiisa daboosho oo cimaamad iyo go iyo inuu iska daboosho inta badanna way dhacdaa xajooyadii waxaad arki iyagoo go iyo markaas garbuhu u saaran yahay habeenkiiyaa ugu daran habeenka marka la seexanayo waxaad arki kuwa madaxiiba iska duuduubtay waa raggii haddii wax laga hadlay madaxii kuwa iska duuduubtay waxay u maleeyaan xaafadahoodii inay joogaan ay u maleeyaan madaxii kuwa iska duuduubtay masaladaasi marka madax duubashadu maxay ka mid tahay waa min baabi tarafuh min baabi tarafuh hadday tahay halmaanka waa lagu cafinaa halmaanku dhib ma laha masaladu hadday tahay masalatu tarafuh hadday tahay halmaanku dhib ma lahan waxaa ka mid a saliid inuu ismariyo isagoo ishalmaansan waxaa ka mid a catar inuu marsado isagoo ishalmaansan waxaa ka mid a madaxii inuu daboosho isagoo ishalmaansan waxaasoo dhan waxaa la yidhaha tarafuhaad halmaan hadduu ku sameeyo waxba kama waajibaan halmaan hadduu ku sameeyo masaa'ilka waxba kama waajibaan mas'alada kale waa masalada la yidhaha min baabi alitlaaf waxbuu talfiyey haddii mas'aladu ay tahay mas'alatu litlaaf laa farqa bayna alcamdi waاnisyaan wax uu talfiyey hadday tahay waan halmaam in lagaa yeeli maayo oo min baabi alitlaaf maxaa ka mid a waxaa ka mid a tintii uu iska jaray xaajigii waana ishalmaamay halmaan haddaad doontid fidya lagaa raba fidya lagaa raba waxaa ka mid a cijyihii cijyihuu jartay waan ishalmaamuu yihi weligaa halmaan wuxuu hadday yihiin wax la talfiyey laa farqa bayna alcamdi waاnisyaan marka labadaa masala loo qaybiya muxaramaat lixraam muxaramaat lixraam labadaa masala loo qaybiya wa tajibu bikullin minhumaa mid walba oo tintii iyo cijiyihii la zuuliyey ka mida fidyatun fidya ka waajibaysa fidyadaasoo mustaqilatun ee madax bannaan walow maca nisyaani walow kaanat alisaalatu zuulintu haba ahaato maca nisyaani halmaan micigiisa walaa tajibu alfidyatu fidyadu ma waajibto fidyadaasoo alkaamilatu dhammaystiran fidye dhammaystiran maxay tahay waa dabxu shaatin neef ariga in la gouraco neefkaas ariga la gouracayo dhammaystiran ma waajibayo ilaa fii isaalati halaati shacaraatin saddex tin zuulintooda maahan neefka ariga muxuu ku kaamil noqon karaa saddex tin markuu xaajigu iska jaro saddex tin markuu iska jaro ayuu ku kaamil noqon karaa aw amase halaaثati adfaarin ama saddex ciji zuulintoodii fii zamaanin hal zamanna uu zuuliyey zamankaasoo waaxidin keligii ah wa makaanin hal boos uu ku zuuliyey makaankaasoo waaxidin keligiisa hal zaman iyo hal makaan ayuu saddex tin uu iska zuuliyey ama saddex cijiyu iska jaray haddiiba saddexba uu gaaray timuhu ama cijiyuhuba ay saddex gaareen maxaa waajibaya neef ariyo kaamila fidyadii waa buuxsantay fidyadii waa buuxsantay laakiin haddii waxa uu zuuliyey hal timbis ay yihiinna hal timbis uu zuuliyey hal timbis hadduu iska jaray fa yajibu muddun waaxid hal koombo raashina masaakiinta xaramka joogta ayuu ku sadaqaysan ama hadday saddex gaaraan saddex hadday gaaraan waxaa weeye waa shaata kaamila wey haddii laba tin uu yahana waa laba koombo saddex tin hadday gaaraanna waa neef ariyo neef ariyo fa in tacadada zamaanu zamanka uu tinta iska jaray ama cijiyaha uu iska jaray hadduu zamanku farabato awil makaanu ama boosku hadduu farabato booska uu cijiyaha ama tinta uu isaga zuuliyey saddex meelood ay ahayd ama laba meelood ay ahayd hal meel ma ahayn wajaba waxaa waajibaya markaa fii kulli shacratin tin kasta wa fii kulli dufrin cijo kasta muddu dacaamin cuntada hal koombo oo ka mid ah ayaa markaa waajibaya haddii markaas yacni zamanku uu badnaa ama makaanku uu badnaa walow kahurat ishucuuru timuhu haba fara bataan hadday doonaan wal adaafiiru cijiyuhu haba fara bataan hadday doonaan masaladan muxuu ula jeedaa sheekha masalada waxaan hore usoo qaadannay saddex tin xaajigu hadduu iska zuuliyo ama saddex ciji fii zamaanin waaxid wa makaan waaxid waxaanu nidhi fidya kaamila laga rabaa fidyo kaamila waa neef ariyo kaamila ayaa laga rabaa laakiin haddii makaankii hal makaan uusan ahayna hal makaan hadduusan ahayn see la heli maalan xaajigu markuu hoteelkiisa joogay hal tinuu iska jaray markuu masjidulxaraam tegey ayuu tin labaad haddana iska jaray maqaayadda markuu wax ka cunayay tin saddexaaduu iska jaray xaajigii marka maxaa ka waajibaya la hal makaan kuma zuulin mogta waxaa ka waajibaya mid walba hal koombo bis mid walba hal koombo marka la leeyahay saddexda tin fidya kaamilaa ka waajibaysa goormo wey fii zamaan waaxid wa makaan waaxid intaas fa in tacadada zamaanu zamanku hadduu fara batay aw ilmakaanu ama makaanku uu batay wajaba fii kulli shacratin tin kasta waxaa ka waajibaya wa fii kulli dufrin cijo kasta waxaa ka waajibaya muddu dacaam walow kahurat ishucuuru wal adaafiiru cijiyaha ama tintu haba badato ha bataan hadday doonaan allah subxana wa tacala